duufaanta harvey ayaa ku dhifatay dhinaca bariga dalkan maraykanka ee koonfurta gobolka texas ilaa iyo konton degmo oo gobolkaasi ka tirsan ayaa xaalad deg deg ah la geliyey dabaylo xoogan iyo robo mihigaan ah ayaa ku dhiftay boqolaal mayl oo ku teesan xeebta gobolka texas harvey waa duufaantii ugu darnayd uguna xooganayd ee maraykanka ku dhifata wax ka badan toban sannadood waxayna wadatay dabaylo ku socday xawaare ah laba boqol iyo sagaal kilomitir saacaddiiba mas-uul ka tirsan magaalada ragbot texas ayaa sheegay in ugu yaraan hal ruux uu ku dhintay tan iyo markii duufaanta harvey ay gobolka ku dhifatay taas oo ilaa iyo hadda meelo badan oo ka mid ah gobolka saameynaysa haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ayuu jamaal axmed cusmaan ka wareystay jaamac fayte oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada houston ee gobolka texas
jamaal aada waa umahadsan tahay dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay haddan magaaladan austin ee caasimada texas xaaladdu aada bay uga deerinayeen qoladan gargaarka degdega iyo dadka waxaa lagu amrayaa inay dhegeystaan local newska intii aanay bixin ka hor marka hadda magaalada austin restaurantyo waaweyn baa la xiday oo downtownka ku yaalay meelahan food traga cuntada laga qaato waa la xiday dadka waxaa laleeyahay cuntooyinkeena guryaha kusii diyaarsada inta la gaadhayo mondayda jaamacad weyn baa halkan ku taala iyadoo qudhada ardaydii waa la ogeysiiyey in ay ka saxiyeen iskuullada marka xaaladdu aada bay uqasan tahay magaalada magaaladan corpus christi ee ku taala southka meelahan xeebaha oo kale dadkii waa lasoo daadgurayay masiibada u weyn waxa weeye dadkii cusbitaalada ku jiray ee meelahan rural area ku noolaa ee xeebaha agtooda ahaa ee dadkii waaweynaa xitaa meelahan lagu hayo waa lasoo qaaday oo austin baa la keenay marka xitaa guryaha marka laga reebo waxyaalaha biisiga waxaa kamid ah cusbitaaladiibaa dadkii cusbitaalada kale laga soo guray la keenay booliskii waa shaqeynayaa kuwan korontadu way joogaan marka gargaar adag baa socda governorku twitterkiisu kusoo qoray in xaaladda si dhow heer gobol ula socon doonaa jaamac waxaad noo sheegtaa ilaa iyo goorma ayaa la filayaa in duufaantani harvey ay gobolka ku nagaato ama ay dadka gobolka ay dareemaan
waxay lahaayeen friday nightka xalay oo kale ayaa aada loo baqayay laakin hadda weli aan kula hadlayo anu gurigeygan joogaa sabtidii oo kale markay soo gelisay dadku aada bay u baqayeen oo wax weyn baa la filayay laakiin waagii sabtida marku hadda baryo kale roob badan baa da-aya dhir badan oo soo dhacday waan arkaya oo wadooyinka meelaha taalo oo ay qoladan amarkiisugu ay nadiifsanayaan marka xitaa telefoonada ayaa laga baqayaa inay go-aan korontada kuwan guryuhu ay ku midaysan yahan sideedka abarmitiga ay yidhahdaan oo kale dadka imela u diran waxay leeyihin biyuhu inay go-aan baa laga yaabaa iyo korontada temborary marka xaalad jahwareeraa jirta laakiin weli wax weyn oo dhaameysa lama sheegin magaalada houston hadda aad ku nooshahay kolley soomaali fara badan baa degan ayaga ka waran iska warqabkooda iyo kolley maamulka ayay wixii tasiilaad ah iyo ay u baahan yihiin ay kala mid yihiin dadka kale ee degan gobolka haddaad sharxaad inaga siiso ha ha magaaladan soomaali baa degan austin texas marka meelahan dadka ku cibaadaystaan ee muslimka oo kale masaajidada oo kale soomaalida iyo marka maanta waa laga hadlayay oo dadka waa la ogeysiinayay in ay feegignaadaan marka meelahaasay ku xidhan yihiin soomaaliduna aada bay iska warqabtaan wixii hawshan kasoo kordhana aada ula socdaan dheges maamulka gobolka ma sheegeen waxa dadka looga baahan yahay inay sameeyaan waxa ugu badan ay sheegaan waxa weeye inay la socdaan local newska ay daawadaan oo ay tallaabo kasta dawladdu sheegto ama siriga ama heer gobolba ay si dhow ula socdaan oo aan dadku aan arrintan mooganaan taaun baa dadka loo sheegay ilaa hadda wax khasaaraha ilaa hadda oo la sheegay ma jiraa may wax khasaaraha ilaa hadda la sheegay ma jiraan nin baa iminka ii sheegayay dalasi kasoo wacay oo lahaa trag baa meel ku dhacay laakiin khasaare siaa uweyn maaha oo nin soomaaliya wada laakiin wax khasaara uweyn la sheegi karo maaha waxaad sidoo kale noo sheegtaa mar haddii dabayshani iyo duufaantani laga yaabay inay saacado qaadato oo dadkana looga digayo ilaa iyo goorma dadka loo sheegay inaysan guryaha ka bixin kolley hadda waa iska maalmihii sabtidii xadda waa xilligii dadku ay shaqooyinkii howlaha kale ka nasanayeen jamaalow waxaa jirta dadka ilaa mandayda waa laleeyahay ilaa iyo isniinta marka kambaniyadan loo shaqeeyo kuwan internetka xidha ee cable wanerka oo kale shaqaalada markaa wacdid ma ku imanayaan iyagoo maalin ay sabti oo kale shaqayn jiren sababtoo ah kambaniga kushaqa ku wargelinaya inaan hadhow shaqaaladu dhib soo gaadho ama cudurdaar ay aan yeelin marka waxyaalo badan baa iska jira oo shaqooyinkii waa la fasaxay oo dadkan constructionka ay wadooyin ka shaqeeyeen ma arkaysid oo traffic jamkii baa xitaa yaraaday oo qof kasta buulkiisuu galay marka waad garanaysaa in saameyn weyn ay kaasi waxa uu ahaa jaamac fayte oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada houston ee gobolka texas wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o e da jamaal axmed cusmaan